بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي bismillaahi araxmaan iraxiim wacan oo wanaagsanna khiyaarta hawada naga dhegaysanaysaay ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a mu'asasada alkataib oo caawa baahisay sawirrada sida ay mujaahidiinta ula wareegeen gacan ku-haynta deegaanka ceelqooxle ee bariga wilaayada hiiraan waddanka itoobiya weeraro ka dhacay mid ka mid ah ismaamulada waddankaasi oo lagu dilay shaqaale ka tirsan waxa loogu yeero qaramada midoobay xabashidii israamsanaysay oo dabka ka dhex ololaya uu cirka isku sii shareeray ku dhowaad boqol qof oo muslimiin ah oo saacado kooban gudahood ku shahiiday duqaymo bahalnimo ah oo ka dhacay xaafado ka tirsan magaalada khaza ee dhulka filistiin dowladda masar oo shaacisay inay burbureen wadahadalladii ku saabsanaa biixireenka webiga niil ee muranka badan dheliyey iyo xabashida itoobiya oo dusha loo saaray mas-uuliyadda burburka wadahadalladan suuqa ugu weyn soomaalida ee magaalada gaarisa oo markii siddeedaad gubanaya yaa mas-uul ka ah gubashada suuqan wararkii ugu dembeeyey ayaad maqli doontaan wilaayada islaamiga galgaduud oo soo bandhigtay askar taayibiin ah oo ka soo goostay safka cadowga waraysiyo aannu la yeelannay ayaad maqli doontaan mowqif ceenkee ah ayaa qofka muslimka ah kala gudboon in uu ka qaato loolannada u dhexeeya shiicada iiraan sahayanada iyo maraykanka oo isku dhinac ah war ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ayaad maqli doontaan munaasabad lagu maamuusayey arday dhammaysatay barashada qur'aanka kariimka oo ka dhacday deegaan hoostaga degmada saakow qodobadaas iyo kuwo kale ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan qaar ka mid ah wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgalaya xarumaha al-andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo baraha aan internetka ku leennahay ayaad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonnaa iyo qodobkiisa ugu horeeya mu'asasada alkataib ayaa caawa baahisay sawirada sida ay mujaahidiintu ula wareegeen gacan ku-haynta deegaanka ceelqooxle ee bariga wilaayada hiiraan sawiradan oo ka kooban laba iyo toban sawir ayaa soo bandhigaya sida ay mujaahidiintu ula wareegeen gacan ku-haynta deegaanka ceelqooxle kaasi oo maalin ka hor ay isaga carareen maleeshiyadii murtadiinta ee ku sugnaa waxaa sawirada ka soo muuqanaya ciidamada mujaahidiinta oo ku ruundaynaya deegaanka ceelqooxle deegaanka ceelqooxle ee mujaahidiintu maalin ka hor la wareegeen ayaa qiyaastii shan iyo toban kilomitir u jira degmada degmada muqokori ee bariga wilaayada hiiraan halkaasoo maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan ayay imika wajahayaan xaalad quudgariira
رهبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii xiisaha badnayd ee hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeyo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah qodobka ugu horeeya oo aynu caawa ku soo qaadanayno waxa uu yahay in ka badan siddeetan qof oo lagu dilay duqeymo israa'iil ah oo ka dhacay khaza weerar ka mid ah kuwii ugu xooganaa toddobaadyadii u dambeeyey waa cinwaanka qaar ka mid ah warbixinadii maanta lagu qoray shabakadda shahaada news iyadoo ay ahayd mid ka mid ah weeraradii ugu xooganaa ee dhaca toddobaadyadii lasoo dhaafay ciidamada gumaysiga israa'iil ayaa xalay duqeymo xagga cirka ah ku qaaday marinka khaza kuwaasoo sababay dhimashada in ka badan siddeetan qof oo ay ku jiraan carruur iyo haween duqeymuhu waxay si gaar ah u beegsadeen xeryaha barakacayaasha iyo guryaha dadka rayidka ee ku yaala magaalooyinka rafax iyo khanyunis wasaaradda caafimaadka ee khaza ayaa sheegtay in inta badan dadka la dilay ay ahaayeen rayid ayna diyaaradaha cadowgu si ulakac ah u weerareen goobaha ay dadku sida weyn ugu nool yihiin muuqaalo laga soo duubay goobaha la duqeeyey ayaa muujinayay meydadka shuhaadada oo dhulka daadsan kuwaasoo aan indhaha loo dhammaystiri karin sababo la xiriira argagaxa goobta ka jira isbitaalada caafimaadka ee daawola-aanta baahsana ka jirto ayaa qaabilay dhaawacyo halis ah oo ka dhashay duqeymaha bahalnimada ah ee sahaynadu ka geysanayso magaalada khaza waa duqeymihii ugu khasaaraha badnaa ee diyaaradaha yuhuuddu ay ka geystaan khaza tan iyo markii sahaynada iyo shiicada iiraan ay heshiiska xabadjoojinta kala siixdeen isbuucii lasoo dhaafay waxaana muuqata in cadowga uu usoo faaruqay xasuuqa muslimiinta reer falastiin ee khaza ku dhaqan warbixintii maanta lagu daabacay shahaada news ayay taasi ahayd markana darawallo iyo shaqaale ka tirsan u n-k oo lagu dilay weeraro ka dhacay gobolka maxaarada ee dalka itoobiya warbixintan waxaa maanta lagu daabacay websaytka calamada dagaalka u dhexeeya ciidamada milatariga dowladda xabashada itoobiya iyo maleeshiyaadka faano ee ka socda ismaamulka maxaarada ayaa saameyn ku yeeshay isku socodka dadka iyo gaadiidka dhowr qof oo wadayaal ka ah gaadiid nooca xamuulka ah ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay dil iyo afduub loogu geystay mid ka mid ah goobaha aadka laysugu hayo ee gobolka amxaarada siday shaacisay warbaahinta maxalliga ah ee itoobiya ugu yaraan lix iyo toban qof oo ka mid ah darawallada gaadiidka xamuulka qaada ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay weerar ka dhacay waddada dheer ee xidhiirisa goonder iyo mateme oo ah degmooyin dhaca gobolka amxaarada halka sidoo kale isla waddadaasi lagu afduubtay darawallo kale barta iyo shofeed andebet oo ah mid u ololeysa badbaadada darawallada baabuurta xamuulka qaada ee itoobiya oo dhan ayaa isniintii lasoo dhaafay sheegtay in darawallada la dilay sidoo kalena waxaa weerarka lagu dilay xubnahaasi lala xidhiirinayaa kooxo burcad ah oo ka howlgala ismaamulka warbaahinta gudaha waxay sheegtay in ragga weerarka geystay ee burcada lagu tilmaamay ay yihiin kooxo hubaysan oo u muuqda kuwo ka tirsan fano oo ah jabhad mucaarad hubaysan ah oo u taagan xorinta dadka amxaarada dhinaca kale urur gaaleedka qaramada midoobay ayaa shaaciyey in dil loo geystay mid ka mid ah shaqaalahooda ka howlgala waqooyiga itoobiya taasoo noqotay xubintii ugu horreysay ee sanadkan lagu dilay gobolka amxaarada warbixin lix labaatankii juunan ka soo baxday iskuduwaha gargaarka bini'aadnimo ee ururka gaaleedka qaramada midoobey ee itoobiya ayaa lagu sheegay in dhaawac xoogan oo loo geystay ay u dhimatay mehled sitatow oo ka mid ahayd shaqaalaheeda si gaara waxay haweeneedan ugu dhimatay iiska horimaad labaatankii juun ka dhacay degmada angot ee mandiqada wallo ee gobolka amxaarada qoraalka ayaa lagu xusay in dilkan uu ahaa shaqaalihii ugu horreeyey ee ka shaqaynayay arrimaha gargaarka oo isagoo shaqo ku jira lagu dilo gudaha itoobiya sanadkan ka waxay hay-addu si gaar ah u xustay in toban kale oo shaqaale gargaar la dilay sanadkii kii kuwaasoo siddeed ka mid ah lagu dilay gobolka amxaarada markana maamulka ay kenya ka dhistay n f d oo dhulboob ka wada gobolka gaarisa waa warbixin lagu qoray websaytka reediyoga alfurqaan maamulka ay dowladda kenya ka dhistay dhulka n f d ayaa dhulboob ka wada deegaano ka tirsan gobolka wajeer oo ay gumaysato kenya iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay dhulka n f d oo ku hoos jiro gumaysiga saliibiyiinta kenya ay kusii kordhayeen dilaalka iyo tacadiyaadka ay wajahayaan bulshada ku dhaqan dhulkaas ayaa haddana waxa uu maamulka ay kenya ka dhistay gobolka wajeer bilaabay inuu boobo dhulka dadka rayidka ah odayaasha ku dhaqan deegaanka ada masaajida oo ka tirsan gobolka wajeer ayaa waxay si adag uga soo horjeesteen dhulboobka ay wado wasaaradda dhulka ee maamulka ay dowladda kenya ka dhistay gobolka wajeer qormadii reediyoga alfurqaan ayay taasi ahayd markana warbixinta ugu dambaysa ee aynu soo qaadanayno ayaa maanta waxaa lagu qoray shabakadda wararka soomaali mimo waxaana cinwaankeeda uu ahaa masar oo shaacisay inuu burburay wadahadalkii biyo-xiraanka niil una goodisay itoobiya beder cabdulla caadi oo ah wasiirka arrimaha dibadda masar ayaa shaaca ka qaaday in wadahadaladii ay la lahaayeen itoobiya ay ku saabsanaa biyo-xireenka webiga niil ay fashilmeen islamarkaana ay diyaar u yihiin inay ka hortagaan wax kastoo halis gelin kara jiritaankooda nololeed waxa uu caddeeyey wasiirku in arrinta biyuhu ay tahay hanjabaada ugu weyn ee masiir ahaan uu wajahayo dalka masar kadib markii ay guuldaraysteen wadaxajoodyo muddo sannadaha u socday labada dowladood masar iyo etoobiya wasiirka oo lagu waraystay barnaamij ka baxay kanaalka on t v ayaa carabka ku adkeeyey in masar aanay weligeed ogolaan doonin in lagu xadgudbo saamigeeda taariikhiga ah ee biyaha webiga niil waa inaan si buuxda ugu kalsoonaanaa dowladdeena iyo hay-adaha qaranka inaysan ogolaan doonin xaalad kasta ha timaadee in la taabto arrinka khatarka ugu weyn ku jira jiritaanka masar ayuu yidhi beder cabdulcaadi wasiirku wuxuu intaasi ku daray in saamiga masar ee biyaha niil aanu dabooli karin baahideeda biyo ee sannadlaha ah islamarkaana qofka masriga ah uu celcelis ahaan helo keliya boqolkiiba konton taasoo ka hoos martay ayuu yidhi heerka lagu qiimeeyo saboolnimada biyaha marka la weydiiyey wasiirka qorshayaal cusub oo wadahadal ah in ay jiraan iyo in kale ayuu sheegay in dowladda masar ay si rasmi ah u shaacisay in wadahadaladii ay la lahayd etoobiya ee ku saabsanaa biyo xidheenka alnahda ay si buuxda u burbureen kadib labaiyo toban sanno oo wadahadal ah wasiirka arrimaha dibadda masar waxaa kale uu xusay in wadahadallada la xiriira biyo xireenka etoobiya loo adeegsaday in lagu dhaqangeliyo waxyaabo aan la isku waafaqsanayn la iskuna dayay in lagu qasbo taasoo uu sheegay in wax natiijaha aan laga gaarin ugu dambeyn wasiirka arrimaha dibadda iyo socdaalka dowladda daaquudka masar wuxuu si cad u sheegay in dowladdiisu ay xaq u leedahay inay isdifaacdo haddii ay la kulanto hanjabaad gaar ahaan midda ku wajahan danaheeda biyaha niil hadalkan ayaa ku soo aadayay xilli xaaladda cakiran ee ka dhex caloosan etoobiya iyo masar ay waxyar u jirto inay u soo raraan kuna dhex dagaalamaan gudaha soomaaliya kadib markii xasan gurburti uu heshiisyo amni la soo saxiiday labada dhinacba warbixintaasi oo maanta lagu qoray shabakadda wararka soomaali mimo ayaa ugu eg xubintii hadalhaynta iyo guudmarka amerigaha islaamiga ah bal markan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxmed si halkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka
aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى رغم طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana gaarisa suuqa ugu weyn soomaalida ee magaalada gaarisa ee dhulka n f d ayaa gubtay dabkan ayaa ka kacay mid ka mid a goobaha ganacsi ee suuqaasi kadibna waxa uu kusii fiday qaybo ka mid ah suuqaasi ganacsatada suuqaasi ayaa sheegay in khasaare xoogan oo dhinaca hantida ah uu dabkaasi geystay iyadoona ay gubteen goobo ganacsi oo dhowr ah mid ka mid ah ganacsatada ku hanti beeshay dabkaasi ayaa warbaahinta la hadashay horaan haween buu guban jiray maanta subax buu gubtay gurmadkaa nugu xumaay gurmad maana helin hal guruu ka bilowday halkii guriga ilaa shan gur intuu ka gaaray gurmadka wuu maqnaay gurmadkaa nagu xun wakhtuu gubtaba gurmadkaa nagu xumaay barabarana wuu leeyahay suumuuqdi waa loo bixiyey gurmadkaa nagu xun qasiibada alla noo keenana waan ku samarsannahay shan jeer baan ku jiray khasaarta weyn baa na soo gaartay maamooyinka haddaynaho dadka ku jiro baa dhibaatadii ku dhacday ogsoon maxaan rabaa dadka muslimiinta iyo dadweynaha oo dhanba suuqmugdi qasiibadiisa dab ay noqotay in bal laga tansansuulo oo liis warsado dabka horta allaha keenee gurmala'aanta nagu qabsane annaga أجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخنوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana wilaayada galgaduud wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa soo bandhigtay askar taayibiin ah oo kasoo goostay safka cadowga haddaba waraysiyo ayaanu la yeelanay taayibiintaasi waxaana inoo qaaday walaalkeen anas al ansaari
ugu horeyn waxaa noogu bilowdaa magacaada halka aad ka raacday iyo waxaad ahayd cumar maxamed axmed waxaan ahay nin macawisleeya oo galay ciidamadaas waxaan uga beeray deegaanka waniinle marka hore waan galay waxaan ku qaatay qoryaal la qaadaha layiri haddaan cid ila abuurto igu tashkiilisa ma jirin waa la qaadanaa markii la dhahay anigaa isaga beeray marka adiga waxaan ku jiray todoba bilood camalan siday kadibna xoogaa mabdo inuu qalday aan arkay waana kasoo tegay waxaana u imiday wilaayada islaamiga marka aad ku biiraysay maxaa lagu sheegay oo la qabana ayaa lagu dhahay hadafkaada muxuu ahaa waxaa laygu yiri waxaa lala dagaalaa wilaayada islaamka aniga hadda marka macnaha fikradahaas iyo waxaas iguma jirin qorigaana la qaadanaya layiri marka dee anigana waa isaga biirayoo waa iska qaatay sababtan ilii dhahay maxay tahay wilaayada lala dirirayaa adoo wilaayada dhex joogtay oo in muddo ah deegaankaada ay ahayd maxaa lagu sheegay waxaa nagala dhaadhiciyey inaadan meesha awood aadan ku haynina ima sheegtido waxyaabaha noogula muxaadari jira waxaa kamid ahaay ina macnaha qorayga iyo qasnadiisa keliya ay sitaan xitaa hambaag iyo qasnado kale iyo waxba aysan aysan risaastoodu aysan badnayn sabankooda macnaha hal saalbacanba walaxsaasa lagu sido marka waxaasaa nagala dhaadhac sii jira laakiin hadda ilaahay markiis ilaahay naga keena maad iskale waa ka imaanay alxamdulilah adiga in muddo ah ayaa ku jirtaa wax dagaal oo aad ka qayb qaadatay ma jiraan haa gale baan galay beredka duggiisa ay ahaaday hadba kulli waanu maqashay adiga galabti anagoo beredka joogno ah macnaha waxaa la dhahay inaad soo baxdi inaad jirto annaga markaas war ma hayn macnaha ciidamada dug soo jiray oo maalinkaas macnaha meelaha faalalay bahashan daroniska la leeyahay inay ku arkeen aan ku qiyaasay aan laiswacaayo yani maaragta laisballansaday kalama helo marka macnaha anaga galabta sideed saac camal amni aheedana lasoo wacay waan soo dhaqaaqnay kadib waxay yidhaheen nimanku waa kuwana waxay noo jiraan adiga wala hal kilomitir ka yar walax waaweyne meesha ku rideen hadday ku rideen kadib xabadaa bilaabat cabaar markii laisku hurgufay waaba ka cararaba aniga maanta waxaa lagu soo dhaweeyey degmada galcad ee wilaaya islaamiga galgaduud maxaad sababa u timid galcad waxaan u imiday shalay anagoo wilaayada macnaha xiriir aan ahaynay isla jirnay waxba aysan naga haleyneynin aan macnaha annaga ka tagnay qolo kale aan u galnay mabda-ooda nala qaldanaaday aan kasoo tagnay wilaayadii aan kusoo laabanay aada iyo aad ayaynu ugu mahadsan yihiin maadaama ay noo fidiyeen cabiskan qaabkee lagu soo dhaweeyey wax dhibaato ah oo aad tabanaysa miyay jiraan may may may wax dhibaato ah haddaan aniga macnaha laima gaarsiin soo dhaweyn fiicana laysoo dhaweeyey adiga hameen hore markaan imaanayey waa cabsanayey waa iska welwelsanayey laakiin macnaha soo dhaweeyda iyo shaxaysiga iyo markaan arkayba waxaasoo dhan baasuuntaasba waxay iiga hirtay meesha laiga soo waday ugu horeyn magacaada inagu bilaaw iyo waxaad ahayd iyo halka aad ka timid aniga cali maxamuud culi sabab nimankan meeshaan wanile deegaanka ahaa anigoo jooga ay iigu yimideen inaad qoragaas qaadaa laga raba yidhiheen haddana kuroon yahay waa idinka haayaan idhi waayaan idhi meeqa ayaa la joog adiga sagaal bilood amase toban bilood aan sagaal bilood waa inta kalena xamara biska aadasan ka imidba maalba waaga koobaad ba dhufaysa dagala waxsoo macdi cambuula karsaa taa warka ogtaa la dhihi jira aygu caayi jireen saan idhi cambuuladaan karsaa gurigeenu iska aada ragga cambuulada korin jirtay halkay ku dambeeyeen dadkiya meelba la iskuma sheego hal xamar aada hal gaalkacyo aada hal wax ilaashaa noqda dadki saasa meel iskuma sheegan
inaa u noqoto ma laga yaabaa maxaase halkaan u timid maanta maya inaan inaan haddana kuu roon yahay muslimnimada kusoo darmo haddana kuu roon yahay ilaahay xaggii usoo tooba keeno muslimiintan aan ogeyseen u imidba anba usoo feyrmeysdhabo shan bilood haddii la kuururaya saasaaba qalbigaygu ah ragga aad leedahay way farxadeen maxaad talo u sheegi kartaa waa gaarsiyaa inuu haddii la kuurura muslimiinta haddii la kuurura ilaahay xaggii usoo taaibo muslimiinta u yimaado ee towxiidka loo qabtaan ugu taga muga alla kaasoo naqaya ilaahu ha ii naqani joogtaa hadda waa timid degmada galcad ayaa laguu soo dhaweeyey ma wax culeys oo lagu saara ayaa jirto in halkaan imaado maya waadax ilaahay xaggiina waa uga imid muslimiin waadax ahoo haddii la kuuru qurxoona waa uga imid oo sharaf oo kareymaysa maxaa wadataa marka oo halkaan aad la timid maanta qorogaas qoriga malagaalo wareega ba- xaaladiisa bal nooga waran maya hidiisi in lagu sii haalaysho alisi alisiya hidiisi in laysiiye oo hidow jooga laysiiyo oo xabad layga qayaan oo wax layga qaloob Ali- aan aan sheegi karaa waxaad noogu bilowdaa marka hore magacaada waxaad ahayd iyo goobtaada uga biirtay faahfaahin fiican bal naga sii adigana mahad cali maxamed waxaan uga beeray deegaanka masagawey waxaan ahay macaawisley waxaan uga beeray masagawey waxaan ku beeray adiga muddo oo haddan ay kasoo wareegtay todoba bilood ama laga joogo haddan cid oo ugu tashkiilisay hadda macnaha uun adiga waxaan guur hore hadda macnaha ay qabanqaabisayo saasaa jirtee waa noocaasi tiriyo ma jirin waxaan markii hore hore anaga u tagayo uun waxaan is iraaday hadda anoo aqoonto qaab kuran aan lahaynin bal uun waxa waa waa uun soomaali kuma yara bal fiiri bal say u yihiin xaaladoodu waa is arkay haddan siday u yihiin iyo waxooru qaab hore si u yaallo hadda inta aan ku jirana inta oo hadda oo dagaalayo wax oo dhaceen hal dagaal aan galay oo waneyla ka dhacay Een, dagaalkii waneyla ka dhacay aada noo sheegtay inaad ka qayb gashay bal faahfaahin nooga bixi siduu u dhacay iyo meeshuu ku dambeeyey dagaalkaas unka maalintaas hadda gurmad ahaana horta una midowr masagowaan ahayn wanela macnaha meel aa muka hore koobada dagaalku ka dhacay adiga marka oo laga kala ordo wanela waa ee wax yaraa joogeen oo warkana soo gaaray soo baxa layiri wanela dagaal ka socdaa nakeena waa nimada waxaa nimada idoo dagaalka oo hadda weli uu socdo oo hadda iyo ciidan kaleeto waxyaaba kale oo dhanka caldheer ka soo yimideen iyo socoto waa dhaxdaan ka galnay maalintii adiga cabaar markii socoto waa lagu kala tegay waana unaga damkaas jabdhi lahaana galo waa jab- waa- waa baqanimo laga hor Een, waxaad noo sheegtaa marka markaad ku biirtay maleeshiyaadka murtadiinta khaasatan kuwa macmuusilida loo yaqaano see kugu suura gashay marka in aad maanta imaado degmada galcad wilaaya islaamiga galgaduud markaan arkay adiga waxaan israaday waxaan hadda maba gashay laakiin saad uga bixi laheedayo uun hadda macnaha aad isaga basri laheed waa inaad goobto waxaan ku fikiray marka aan qoragoora aan iska dhigo mahaana macnaha haddaan misgoy aanan toos in isaga soo dhiibtid waxaan israaday markaas aad sama kartid macnaha toos uma soo bixi kartid wax dhacaana qof meesho Ee, waxaad samaysaa adoo xagga kaleeta inta lasoo wareega xamaroo kala joogo qorgoorina u dhegtay oo qof sadda ku ogeyn uga soo- sadaada uga soo bax walaadana markaas waxaad kala kulanto markaas adiga quuseen waxaad kala kulanto bal horta bal wacoo ka warjira nimanka odaalkaaga oo nimanka wac bal waxaan waa soo wactaa markaas waa soo wacay waa u sheegay "Sa- saasaan rabaa iraaday xamaraan joogaa ceelasha biyaha madiinaan ka joogaa na waxaan rabaa iraaday macnaha qorshahaas saasaan rabaa irani waxaan waa ku qaldama inaa da- diinta islaamka macnaha aan usoo laabto aan walaalay mujaahidiinta soomaalida ummadda ay gacan saaraan aan rabaa aan iraadayo aan dhexdiina aan aan aalaanay dhib ma lahan iraaday waa waa imaan kartaa laakiin waa lagu soo wacaa wacitaankiisa waa sugay waa sii gudbiyay lambar kaleeto isu siiyey oo wuxuu nabadoonka nabadoonada lambarada lambarkiisa halka midna siiyey waa soo wactamay waa u sheegay waa lagu qaabilaa yiraahdo waana lagu warbixaa waxaa laguu soo dhaweeyey degmada galcad wilaaya islaamiga galgaduud see laguu soo dhaweeyey maxaase dareentay markaa imaaday maya wax dhiba lama kulmin gacmo furan si wanaag loo sharaf lahaana lagu soo dhaweeyey macnaha berimo aho anaan layskaba helinba ahaba waxna loo dhibayo nagala hadlayana ma jiraan si nidaam oo wanaagsanaa nala soo dhaweeyey waana ku mahadsan walaal islaamka waa arka waa waa si sharaf si sharaf leh nala soo dhaweeyey waxba nagalama hadleen anigu maxamed cali xusaana daadiyda afartan sano ay tahay qoragaas meesha oo laga siiyey deegaanka masagoy tahay sababta oo noo siiyeen oy meeshaas ninka la yiraahdo inay iyagu ninka la yiraahdo dad cawisley iyo waxyaaba saasana yiraaheen hortana marsadaan waxyaaba saasa oy nagu qaldeen shalay inay nala xumaataan aragnay annagu qalad ahaanan u aragnay waxa haddii aada gasho dadku markay marka meeshaas galaan wax waa iska feeriyaan waxa haday feeriyaan sidii oo walaayada anuku in badan aan ku dhex noolaa jirnay si noloshayna dhaqankayna qaabkayna ahaa jiray iyo waxyaabahay iyaguna la soo galeen haddaan dib u feerinay inaan maanta annagu aan ka soo laabanno ayaan go-aankeeda horta soo qaadanay Een, wilaayada islaamiga in muddo ayaad ku dhex nooleed oo dhaqanka wilaayada ka jira waa taqaanaa iyo nimankii murtadiinta u tagtay maxaa farqiga u dhexeeya ku aragtay wax badan oo u dhexeeyaanoo nimankaas dal ku dheelin iyo burburin iyo dhac iyo wax islaameed jajabsigood qaladka hore badanba Een, marka adiga meeqa bil ayaa la shaqaynaysay intaada kasoo bixin ka hor adiga afar bilood camalaan la joogo afartaas bilood adiga ninka la yidhaahdo aniga qoragaas waa uun haddaan gacanta gelshay saan magaalahaygaan iskala socsoco jiray cawadiina mahaan ugu hoyaadi karaan ugu hoya jiray maalintiina beledkan ugu imaa jiray waxaan islaayaba dadka horta wax walba horta waa la fashaa laakiin aniga go-aanka aan soo qaato bilooyinka aan haystaan waxuu ahay marnaba ninka la yidhaahdo meesha uun dadka iyo deeq iyo waagedeer iyaga actoor iga jiraan maahane hal marmad waleed meelay joogtay tegi lahayd go-aanka soo qaadhaahayba ha si wanaag iyo sharafaa lay soo dhoweeyey wax dhiboo la geysta ma jiraan dadka halka iga dambeeyo ninka la yidhaahdo wax fahmayana waxaan ugu baaqi lahay inay walaayada soo laabtaan u yimaadeen diinka ilaahayna ay ku soo noqdaan ee alla u tooba keenaan magacaada waxaad ahayd iyo halkaad kaga biirtay ee, maleeshiyaadka macamusliyada murtadiinta ah shireer cali maxamed qodow waxaa ahay macaabsida aan ahay qabkan u beeray anaa waxaa hayatood geeliska alaashaan wana la tegay qoreen ka qaatay waxaa hayatood adiga bil camala haystay waa ka tegay haddaana waxaa hayatood walaadisanka isku soo dhiibay macaabsidaan joogi jiray maasaa joogi jiray hadda waa macaabsidaan taqanaa shaabala aan la dagaalay waxaad maanta ku sugan tahay degmada galcad maxaad halkan u fadhidaa oo sabab ah walaayada islaamka inay isku soo dhiibaan umada macnaha xayato inay cafisna ka rabaa macnaha xayato waan isku soo dhiibay aan ka tooba keena waxaan sameeyey saasaan ka rabaa ma laga yaabaa marka inaad mar damba dib ugu noqoto rididii aad ka timid maya maya maya mar kale ku laabama mar nabada ku laabama ku laabama taas ku laabama meelaan ka je- meelaan ka joogaa وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana jubbada dhexe munaasabaddii lagu maamuusayey kow iyo labaatan arday oo dhammaysay barashada qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa ayaa ka dhacday deegaanka jawaarey ee hoostaga degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ardayda ayaa ka kooban wiilal iyo gabdho waana dufcadii koowaad ee ka qalinjabisa machadka maahir faraciisa deegaanka jawaarey waxaana munaasabadda ka soo qayb galay mas-uuliyiin culimaa uddiin nabadoonno iyo waalidiin waxaa munaasabadda ka hadlay guddiga machadka oo ka warbixiyey maraaxishii uu soo maray machadkaasi kolley macadka guddiga ka mid ahay taasiisay walka lahay mayba waa macadkun akhyaaryaro mujaahidiinta ka mid aya ka fikireen oo arran deegaankuuma in gobodo korna oo tale ah walaayada islaamiga bandha ka korna mahan ii muuqatay in in sheegada tasiixigaas taxafiidkas ibtidaa'igan kuweel dhan oo ka bilaawna akhyaartiin koreyn la kaashan dhanka dhaqaalaha iidahan in dhawaan ilaahay khayr si dhanka la rabo maal maxamuud kaalantin kuwiin dhanka dhaqaalaha oo horta macalin xuseen kuwiinay may kale iidahan in dhawaayaan walaayadii way banaaray wal kasto macadkaas lanka baahan anfasaantiin an garabasinka wal kastana heli hoog maal ragii markaas maktabka roogi alxamdulilah marka horta ilaahay khayr jeey hoob diintisdan istaaga fudeysay binaanka taal marka ilaahay walbadan in fududaaye walbadan wal hawadi ee qiibta kale waalidiinta saas oo kale iyada aan dadaalin
waxaa sidoo kale goobta munaasabadda kelimad muhiima ka jeediyey sheekh cumar xayaakallah oo ka mid ah culimada diinta islaamka qur-aanka waxaad ku xifideen ilaahay kalaamkiisa qalbigiina alla waxaa alla u geliyey qalbigiinu ilaahay khayr ku ogaa subxaana wa tacaala war culima waayo waa xaamil qur'aanka ninka qur'aanka ilaahay min darf ilaa darf ilaahay uu siiyey subxana wataala min suurati alfaatixa ilaa suurati nnaas alla uu xifdisiiyey waa nin caalim ah ninka caalimka waxaa la rabaa inuu suluugeedii la yimaado oo dhaqankeedii la yimaado oo akhlaaqdeedii la yimaado oo raxmadeedii la yimaado oo dulqaadkeedii la yimaado oo cifadeedii la yimaado taasaan ikhwaani dardaarmaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa muslimiinta mustadcafiinta oo reer falastiin kow ka yihiin ilaahay gurmud deg dega allaha siiyo ilaahay ha u gargaaro ilaahay cadaabka ha ka dulqaado cidda gaajaysiinaysa ee qasfaysa ee barakicinaysa ee guryahooda burburisa guryahooda ilaahay burburka ha ku dambeysiyo geerida allah u badiyo innagana ilaahay dowlad islaami ahoo qawi ahoo qur'aani ahoo sunnaha nabiga ilaalinayso manhajka nabiga ku taagan ilaahay waddankeenna allah inooga dhaliyo sidoo kale waxaa xafladda kelimad ka jeediyey ugaas abuukar maxamed oo ah naqiibka guud ee beesha eelay qaybteeda degta wilaayada jubbada dhexe haddii ilaahay roob dadka wala baraday maadku maahir ka galan ibi makeera doon insha allahu biidn illaahi alkariim wal barashadiyo koror iyo ka dadaalan isagna nimilan ka fadheene walbaratan masaajideen badatan dadka isagna siin keeri suuqyada fadhiyaan derbiyaha fadhiyaan walgeeka goboda hayaan malle wal hadgeega meel raayse waarid wal mangobada hayaan walaal wal mangobada hayaan diintu islaamka wal mangobada hayaan may siin sheegana siin dardaarmaana inaysan geeg diintu un dayacan ilaahay siin kale saabtame haddaysan dayacdan haddaysan silsan talagalay isan weelaagna ilaahay ajarha siinsiye juhdi badana la siinka bi wal badana la siinka bi dhaqaalo badan nimayow may siina dardaarmaana inay may la raayishe isanna walaaga isan laha siinka bi juhdigeen dayacan qaybaha dambe ee munaasabadda waxaa looga dhawaaqay natiijada imtixaan laga qaaday ardayda iyadoona la abaalmariyey ardayda kaalmaha hore galay kaalinta koowaad waxaa isku qabsatay saddex arday arday walba wuxuu keenay boqolkiiba boqol macnaheeda waxay ka dhigan tahay tasxiix iyo taxfiid iyo tajwiidba waxa weyan maasha allah waa sida la rabay kusoo fariisteen saddexdaas arday saddexda arday oo ayaga ah nin walba wuxuu abaalmarin u helay soddon doolar oo lacaga cimaamad iyo kitaab qur'aan ah saddexda arday ayaan u yeeraya ha imaadeen magacyadooda waxaa la yidhaha ardayga koowaad yuusuf xasan cuthmaan ardayga labaadna waxaa la yidhaha maxamuud deerowi muusa ardayga saddexaadna waxaa la yidhaha cali cabdulaahi xasan imaada saddexdiinaba jazaakum allahu khayran وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan mowqif ceenkee ah ayaa qofka muslimka ah kala gudboon in uu ka qaato loolanada u dhexeeya shiicada iiraan sahyuuniyadda iyo maraykanka oo isku dhinaca haddaba bayaan ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiradda carabta ayaanu idiin haynaa waxaana la diyaara walaalkeen faysal mahad mu'asasada almalaaxim oo ah garabka warbaahineed ee jamaacadda alqaacidada jasiiratulcarab ayaa baahisay bayaan dheer oo looga hadlay dagaalkii dhowaan dhex maray dowladda iiraan iyo kayaanka gumaystaha ah ee yahuudda sidoo kalena lagu caddeeyey mowqifka rasmiga ah iyo mabda'a diineed ee ay tahay in ay muslimiintu ka qaataan dagaalkaasi war-saxaafadeedkan oo ciwaan looga dhigay bayaan iyo caddayn ku qotonta dagaalkii dhex maray sahaayinada iyo iiraan ayaa sidoo kale si weyn bannaanka u soo dhigaya halka ay ka taagan yihiin dagaalkaasi mujaahidiinta ka dagaalamaya jasiiradda carabta ee ka midka ah urur weynaha alqaacida kadib furfurashada bayaanka mahadcelinta allah iyo weynayntiisaba bayaanka ayaa qeybihiisii hore looga hadlay dagaalka ka dhexeeya xaqa iyo ehelkiisa oo dhinac ah iyo baadilka iyo inta xambaaratay oo dhinaca kale ah iyadoona si weyn loogu caddeeyey sooyaalka fog ee colaadda had iyo jeer ka alowsan labada mabda' waxaana lagu yidhi hardanka ka dhexeeya xaqa iyo baadilka waa mid weligii soo socday soconna doona ilaa laga gaaro maalinka loo madlan yahay xaquna waa mid keliya oo aan isbeddelin baadilkana waa mid wejiyo badan oo leh midabyo kala duwan balse xaqu waa mid aan sinaba isku beddelayn si kasta oo uu isku beddelo baadilka baadilkana si kasta oo loogu geliyo dhar qurxoon xaqa ayaa ah mid ka baabi'inaya oo burburinaya allah subxaanahu wa tacaala waxa uu qur-aankiisa ku yidhi بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون
bayaanka oo hoos u sii daadegaya ayaa lagu yidhi ummaddeenna muslimka ah tan iyo taariikhdeeda fog waxay la kulmaysay lana kulmaysaa weeraro iyo duulaan uga imanaya kuwa xambaartay baadilka si ay uga leexiyaan ummaddan diinteeda laakiinse had iyo goor waxaa duulaannadaasi af iyo adin waran iyo warba uga hortaga culimmada iyo mujaahidiinta allah waxa uu guuleeyaa xilli kasta xaqa iyo inta raacsan si kasta oo uu cadowgoodu isku soo bahaysto xilligan aynu nool nahay waxaa ummadda muslimka lagu salladay oo isku soo bahaystay kuwa xadgudbay ee baadilka garabka u ah dawaaqiidda galbeedka iyo bariga adduunka ayaana labaduba isku soo bahaystay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta ah arrintan ayaana ah mid ka dhalatay cajsiga ku habsaday ummadda islaamka ah iyo inay gabeen hordhaanka ummadda doorkii ahaa tawjiihinta iyo hoggaaminta bulshadooda sidaasi darteed dad badan oo muslimiinta maanta nool ka mid ah ayaa kala sooci kari waayey xaqii iyo baadilkii baadilkii ayaa xaq ula ekaaday halka xaqii lagu suurad xumeeyey baadilka tani waxay kor u qaaday muddada baadilku uu sii jiri karo ama sii xoogaysanayo waxayna mugdi iyo madow ka dhigtay mustaqbalka muslimiinta taas awgeed culimmada daacadda ah hogaamiyaasha iyo mujaahidiinta waxaa saaran mas-uuliyad weyn si ay u kala caddeeyaan waddada kuwa baadilka xambaarsan iyo kuwa xaqa ah intaasi ka gadaal bayaanka ay baahisay mu'asasada almalaaxim oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta alqaacida ee ka dagaalamaya jasiiradda carabta islamarkaana ciwaan looga dhigay caddayn ku aadan dagaalkii dhex maray yahuudda iyo iiraan ayaa u soo daadegaya faqidda ciwaanka uu xambaarsan yahay iyo rogrogidda xiisaddii laba iyo tobanka maalin qaadatay ee ay isku fara saareen dowladda shiicada ah iyo kayaanka sahaayanada waxaana lagu yidhi bayaanka dagaalkii ka dhex aloosmay kayaanka yahuudda iyo mucaskarka galbeedka uu maraykanka hogaaminayo oo dhinac ah iyo dowladda iiraan iyo inta la jirtay oo jaanibka kale ah waa dagaal ka dhexeeyey laba cadow oo ay ummadeennu leedahay muslimiinta dagaalkaasi laf iyo ludtoona kuma laha waxaana doqonnimada ka mid ah in dadka muslimiinta ah qaarkood ay la safteen mid ka mida labadaasi daraf si uu ugu soo gacan bannaanaado kooda guulaysta bayaanka oo sii socda ayaa lagu yidhi waxaan allah subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa inuu isku baabi'iyo cadowgiisa iyo cadowga muslimiinta gaboodfallada yahuudda tan iyo waayihii ambiyada calayhimusalaam waa kuwo la wada yaqaano cadaawadda yahuudda ee ka dhankaa muslimiinta waa mid cad oo qof walba uusan caad ka saarnayn loomana baahno inaan halkan ku qaadaa dhigno sidoo kale raafidada ayaa iyadan ah cadow ra'iisi ah oo ay muslimiintu leeyihiin gabadfalladooda ka dhanka dadka muslimiinta waa mid caan ah oo ay si weyn u soo guuriyeen dhiganayaasha sooyaalka tan iyo markii ay dhammaatay khilaafadii raashidada ahayd ee uu hogaaminayay caliy bin abi taalib radiallaahu canhu waxa ay raafidadu ahayd mid shirqolo dhagaraysan iyo hagardaamooyin halisa u soo maleegaysay ummadda islaamka ah bayaankan ay bahaysay mu'asasada almalaaxim ee mujaahidiinta jasiiratul carab oo galka ka rogay qaar ka mida baalasha lagu diiwaan geliyey shirqooladii ay raafidadu u maleegeen muslimiinta ayaa tilmaamaya inay raafidada sabab u ahaayeen soo dibdhicii macarikadii xidiin ee suldaan salaaxuddiin al ayuubi ku furtay filistiin iyo inay iyagu ahaayeen waa raafidadee ciddii saliibiyiinta u gacangelisay dhulka masar sidoo kalena tataarka u gacangeliyeen magaalada bakhdad kadib markii ibnu alcalqami wasiirkii shiicada ahaa ee khilaafadii cabaasiyiinta u dhagray una khiyaanayey muslimiinta iyo hoggaankoodii waagaas isaga oo sii socda bayaanka ayaa tilmaamaya in sidoo kale ay raafidadu maraykanka la safteen dhowr jeer oo uu ku duulay dadka muslimiinta ah ee deggan dalalka ciraaq iyo afghanistaan dhagaraha ay muslimiinta ahlu sunnaha u qooleen raafidada xilligan mucaasirka ah ayuuna bayaanku ku tilmaamay kuwa tiro badan oo aan la soo koobi karin laguna wada sheegi karin sadarrada bayaankan intaasi ka gadaal bayaankan ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ayaa lagu yidhi waxaa inala gudboon halkan marka aynu marayno inaan xoojinno warmurtiyeedkii ka soo baxay raabidada culimmada caalamka islaamka kaasi oo muslimiinta ugu yeerayay in aanay iska indhatirin cadaawadda ay labada darafba u hayaan islaamka iyo ehelkiisa iyo in ay colaadooda ka dhanka ah soo bilaabatay xilli hore oo ah cahdigii suubanaheena sala allahu calayhi wasallam iyo khilaafadii raashidada ahayd ee uu dhidibada u taagay allah culimmadeennaas ha ka abaalmariyo hana ka dhigo kuwa diintiisa ilaaliya xaqa caddeeya hormuudna ka noqda difaaca caqiidada suuban ee towxiidka iyada oo xilligan waajib ka saaran dadka muslimiinta uu yahay inay la saftaan walaalahooda reer khaza ee wajahaya duulaanka iyo cadowtooyada yahuudda kuna garab istaagaan wasiilo weliba oo ay heli karaan haddana ra'yi toosan iyo caqli suuban ma aha in qadiyadaasi ay naga mashquuliyaan arrimo kale xilligan maanta la marayana waxaa ummadda la gudboon inay isku tashato madax bannaanideedana ay ilaashato ayna difaacato shareecada uu allah u soo dejiyey ee ku baaqaysa in allah keligii la caabudo addoommadana laga xoreeyo caabudidda addoommaha kale ayaa sidoo kale lagu yidhi bayaanka ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim gunaanadka iyo gebagabada bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab waxaa talooyin iyo fariimo loogu diray culimmada waxgaradka iyo hormuudka ummadda muslimka ah cirif weliba oo ay kaga nool yihiin caalamka bayaanka ayaana loogu soo jeediyey xubnahaasi in ay marka hore ummadda xilli walba u caddeeyaan cadowgooda marka labaadna ay ka shaqeeyaan midaynta iyo isku soo dumidda ummaddooda marka saddexaadna ay xoojiyaan wiilasha mujaahidiinta ah ee ka dagaalamaya goobaha kala duwan ee caalamka islaamka hubkana u jeena qaarsaday in ay diintooda iyo dhulkooda ka difaacdaan soo duulayaasha horarka ah aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen faysal mahad guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى